bal haddana aynu eegno walaalayaal taswiirta siddeed iyo tobnaad dadkii reer binu israa'iil iyo muuse intii ay ku sii socdeen dhulka kancaan waxa ay mareen lamadegaan culus oo waxa ay bilaabeen in ay qayliyaan oo ay yidhaahdaan maxaan u joogi waynay dalka masaarida haddii ayna si joogi lahayn dalka masar waxaannu ku haysan lahayn cunto biyo iyo wax kasta laakiin hadda maxaan ugu dhimanaynaa dhulkan lamadegaanka ah ee aannu cuntada lahayn markaasuu ilaah wuxuu ku yidhi muuse muusow waxa aan kuu soo dirayaa adiga iyo dadkaada cunto ka timaaday sanmadda salaaddii dadka ha ka lahaan oo ha soo gurtaan cunto maalintaa keliya ku filan cuntadani waxa ay ahayd rooti yaryar oo macaan oo la yidhaahdo maana markii galabtii ay tahayna waxa imaan jiray shimbiro waaweyn oo sida digaagta ah oo la yidhaahdo quiils inkasta oo ilaahay wax kasta uu ugu bishaareeyey oo uu siiyey dadkaasi weli waa ay calaacalayeen maalin ayay ku qayliyeen muuse oo ay ku yidhaahdeen nasiib biyo aan cabno muuse ayaa ku yidhi walaalayaal maxaad la calaacalaysaan maxaad ilaah u tijaabinaysaan markaasay waxay ku yidhaahdeen maxaad nooga soo bixisay dalka masaarida ma waxaad doonaysaa inaad nagu dhammayso lamadegaankan muuse ayaa wuxuu ku yidhi ilaah ilaahayow maxaan ku sameeya dadkan waabay id doonayaan haddeer inay idagaxyeeyaane markaasaa ilaah wuxuu ku amray muuse inuu wato qaar ka mid ah madaxda oo uu la tago dadka hortiisa markaasaa ilaah wuxuu ku yidhi waxaan istaagayaa dhagaxa weyn dabadii ee roko ushaada ku qaraac dhagaxaas waxaa ka imaan doona biyo oo dadku way cabbi doonaan muuse waxa uu sameeyey siduu ilaah ku amray biyihiina waxa ay ka imaadeen dhagaxii ilaahay wax kasta waa uu siiyey dadkaasi laakiin weli way ay calaacalayeen waxa ay ku calaacalayeen waxa ay lahaayeen waxa inoo dhaantay in aan ku laabano dadka masaarida innagoo cunto ku haysanno hataa haddii la doono hanala gumaystee maxaad u malaynaysaa muuse markaasi inuu dareemay sidee baanad u malaynaysaa markaasi ilaahay inuu dareemay ilaahay waxa ugu ballanqaaday wax kasta inuu ugu bishaareeyo oo uu siiyo markasta waxaan u malaynaynaa wax kasta inaan u baahannahay markii keliya aan wax keliya u baahannahay laakiin ilaahay mararka qaarkood wax buuna siiyaa laakiin waxa uuna siiyaa waxa aan u baahannahay keliya